mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa booqday iskuulka deegaanka biyogaduud oo hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud bulshada deegaanka biyogaduud ayaa codsaday in waxbarashada laga taageero maadaama deegaankaas ay ku sugan yihiin caruur badan oo gaara heerka waxbarashada welina aan helin waxbarasho dhammaystiran meeshaan waa iskuulkii biyogaduud oo masiiba ku dhacday oo dumay ardadii waa u jeedaan waxay wax lagu barahayaa geedka qurca hoostiisa iskuulkan waxuu dhisnamayey toddoba sano ciyaalkay wax ka bartay ilaa form two ilaa shanaad fasalkaa qaadi waaye waxaa loo diray degmada gurceel haddeer waxaa taagan koowaad saddexaad iyo labaad iyo kuwo ulaa hadda la keenay hadda waxay ardada joogtaa meesha waa toddobaatan shan cunug waa arkaysiin iskuulkii masiibada ku dhacday
kaga jirta isma lihin laakiin waxaan codsanaynaa in nala arko meesha aan joogno wixii naloo soo ballan qaaday naloo ballan qaaday naloo soo dedejiyo la isu kalifo ardada maanta yaryarkaa oo jiilka yaryara oo qaar in badan oo danyarahoo dadkoodu aysan ku filnayn oo aysan iwoodin inay maanta waxbarashada ay baranayaan ay ku garab istaagaan ama ay ku gacan siiyaan aysan iwoodin saas darteed waxaan codsaynaa iskuulkii wasaaraddu noonoo ballan qaaday inay isu kalifto in naloo helo dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka socda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada galmudug ay garab istaagi doonto bulshada deegaanka biyogaduud sidii waxbarasho dhammaystiran ay ku heli lahaayeen waxaan ugu baaqayaa inay qayla dhaansadaan ayagoo isqaaran arursadaan wixii ay heli karaanoo tabar ah inaysa dibdhiga waayo waxaa la dhaha hashan nin kale hadduu saynta kaga fadhiyo ma kacdaa layidhi reebiguud waxaa la rabaa inay wax yaraa u haraye wasaaradda waxbarashada baahiyuhu waa badan yihiin deegaammadu waa tiro badan yihiin dhulku waa sida galmudug oo taqaanaanoo iskuulladu ay dhowaangal ku yihiin wasaaradda waxbarashadu dadaalka way joogtaynaysaa
marka waxay caddayaheed dadka deegaanku sida ay adkaysi u sameeyeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta la rabo in waxbarashada ay keento qaybo ka mid a ayaa hadda sii sameydeen waxaa ka mid ahay inaan geedihi la jarin waxaa ka mid ahaa in dadka akhlaaqoodii laga shaqeeyo balwaddii iyo xumaantii laga ilaaliyo marka horta deegaanka biyoguduud deegaanadii kale wax badan oo uga duwan yahay deegaanka biyogaduud ee gobolka galgaduud kana mid a degmooyinka hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka jirta baahi dhanka waxbarashada ah maadaama deegaankaas ay ku sugan yihiin caruur badan oo gaaray heerka waxbarashada welina aan helin waxbarasho dhammaystiran